dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna oo aad xiliyadan oo kale hawada inaga dhegeysan jirteen anigoo ah cabdi maxamed waxaan idin leeyahay dhegeysi suuban waxaad barnaamijyadeen maanta ku maaqli doontaan heesa iyo waxbarasho caafimaad iyo nolosha qoyska haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu dt com
dhegeystayaashiina qiimaha iyo qadarintu mudanu waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii taxanaha ahaa eanu kaga hadlaynay la noolaanta dadka qaba aidiska mowduuciina maanta wuxuu ku saabsan yahay muhiimadda qoyska qoysyadu muhiimad weyn bay u leeyihiin dadka qaba h i v-ga ama aidiska guriga qoysku wuxuu ahaan karaa hoy meel dadka ku nasan karo iyagoo aaminsan in la jecel yahay lana ogol yahay meel geesi inay ahaadaan ama ay qariyaan dareenkooda haddii qofka qoyskaaga ka mid ah uu qabo h i v ama idis siyaabo badan ayaad ugu gargaari kartaa waxaad ugu gargaari kartaa inay nastaan adigoo u fulinaya shaqadooda guriga waxaad ugu gargaari kartaa adigoo siinaya cunto nafaqo leh uguna soo adeegaya suuqa una karinaya waxaad ugu gargaari kartaa inaad ka baabi-iso cabsidooda adigoo u muujinaya kalgacayl haddii h i v ama idisku aada qabto waxaa wanaagsan in qoyskaagu ogyahay waayo waxay ku siin karaan kalgacayl iyo taageero mustaqbalkaaga ayaad qorshe u sameyn kartaa waxay kula qaybsan karaan culayska ka haysta dhanka dhaqaalaha aada bay kuugu fududaan doontaa haddaadan qarin marxaladaada haddii qof ka mid ah qoyskaaga uu qabo idis waxaad kartaa inaad raashin iyo biyo usoo qaadid inaad dharka iyo go-yada ka dhaqdo iyo inaad kalkaalisid xasuuso haddaad qabtid h i v ama idis waxaad adeegsan kartaa aqoontaada oo aad oo dadka kale ayaad ugu gargaari kartaa waxaa qoyskaaga bari kartaa siduu u faafo idiska waxaad ugu gargaari kartaa siday ugu digtoonaan lahaayeen h i v-ga tani waa gacan ka geysashada ugu kalgacayl weyn oo aad sameyn karto marmarka qaarkood markuu nin uu ogaado in afadiisu ay qabto h i v ama idis wuxuu ka fogeeyaa guriga ay ku wada nool yihiin marmarka qaarkood naagta ayaa ninkeeda hadduu qabo h i v ama idis ka fogeysaa amase ka tagtaa kala tegiddu waxay sababi kartaa mushkilido kala duwan shaki kuma jiro in caruurtoodu ay dhibaatoobayaan caruurta waxay weligood waxay waalidkood ugu baahan yihiin kalgacayl iyo hogaamin kala tegiddoodu waxay sababi kartaa inuu h i v faafo tusaale ahaan ninka naagta qaba wuxuu qabi karaa h i v laakiinse wuxuu raboon karaa inuu guursado naag kale naagta cusub ee uu guursado waxa ay qaadi kartaa waxa ay ka qaadi kartaa ninkeeda h i v-ga waxaa wanaagsan inaysan kala tegin ninka iyo naagtis qaba h i v awgii ee ay mustaqbalkooda ku dadaalaan siday nolol wanaagsan u sameyn lahaayeen mararka qaarkood qoysku wuxuu ku murmaa sababta u keentay h i v-ga arrintani waxay abuuri kartaa calool xumo weyn waxayna qoyska u keeni kartaa qorshe mustaqbalka ay u sameyn kari lahaayeen oo adkaada waxay adayg uga dhigi kartaa inay ku noolaadaan xaqiiqada xasuuso dadka qaba h i v ama idis waxay u baahan yihiin macaamiil dhaqaatiireed si ay fiicnaan u dareemaan cimrigooduna uu u dheeraado ragga xaaska leh ama qaraabo kale oo magaalada ku harsan waxay weli taageero siin karaan xubin qoyska ka mid ah oo tuulada u laabanaysa waxayna u tegi karaan booqasho haddii naag la qabo ay dib ugu soo noqoto tuulada waxay horay u qaadan kartaa waxyaabaha ay leedahay oo ay ku iibsatay lacagteeda xaq bayna u leedahay inay haysato waxyaabaha ay leedahay
dhegaystayaal waxaannu maanta idinkaga hadlayaa amaan idiin sheegayaa wax ku saabsan isticmaalka amaandooriyaha iyo wax ku saabsan weliba meelaha dagaaladu ka dhaceen markaa taasuu idin leeyahay macnaheedu waxay tahay isticmaalka maandooriyaha ee waddamada dagaalku aafeeyey waxaynu la soconaa soomaaliya inay ka mid tahay waddan ka mid ah waddamada ay ka dhaceen dagaal eheleydka dagaaladaas oo dhibaato u geystay waddanka waxaynu la soconnaa in waddanku si xun dagaalka ugu bilowday markaaynu ka soo bilaabno kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo siddeeddii iyagoo dagaaladu ay ka dhaceen dhulalka waqooyi galbeed waxaaynu la soconnaa in dagaaladaasi ay ku soo fideen dhanka koonfureed iyadoo markaasi kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii dowladdii siyaad baraay dhacday taasi waxa ay keentay in waddanku noqdo waddan aanan lahayn xukuumad ama dowlad u talisa waxa ay waddanku noqday mid u kala burburaa muxuu ahayn jabhado kala duwan oo ku salaysan qabiilo taasi waxay dhalisay in ilaa iyo wakhtigan hadda aynu joogno soomaaliya toddoba sannadood in aysan ka dhalan wax dowlad ah haddaba inta muddada u dhexaysay ee dowlad la-aanta ah soomaaliya maxaa ka dhacay waxaa ka dhacay waxyaaba aada u foolxun oo ah dil dhac iyo dhibaatooyin kaloo fara badan haddaba maandooriyuhu waxauu noqoday mid lambar kow ah ama booska koowaad ku jira marka la fiiriyo dhibaatooyinka waaweyn ee muxuu ahayn ee soomaaliya maanta haystaa waxaanu la soconaa maandooriyihii inuu noqday mid faraha ka baxay ee aysan jirin dowlad ama booliis markaasi kontaroola oo ilaaliya waddankeena xuduudaha etoobiya kenya iyo jabuuti ayaa wuxuu noqday mid u furan isla markaasnu ay ka soo geli karaan wax walba waxaynu la soconnaa in waddanka meelo fara badan lagu beeray muxuu ahay naxashiishka sida gobollada jubbooyinka iyo weliba jubbada dhexe siba muxuu ahayn iyo shabeellooyinka laftirkooda iyo shabeellada dhexe intaas waxaynu la soconnaa in xad fara badan oo ah muxuu ahayn muxuu ahayn xashiishka in lagu beeray muxuu ahayn dhulalkeena meelaha qaarkooda haddaba waxaa kaloon la soconaa inay soo galaan noocyo kale oo kala duwan oo iyagana ah maanduuriyaal maanduuriyaashaasi waxaa maanta lagu arki karaa goobo fara badan oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee waddanka sida magaalada muqdisho kismaayo marka jowhar hiiraan gaalkacyo burco hargeysa iyo meelo kale oo fara badan iyo boosaaso lafsad ahaanteedaba waxaynu la soconnaa in magaalooyinkaasi waaweyn ay dhallinyaro fara badan ay maanta isticmaalayaan maandooriyaasha noocyadooda kala duwan iyaga oo markaasi waddooyinka la maraya si xishood daro ahna u isticmaalaya waxaad arkaysaa in maanta sida yaanyadii oo kale loo gado muxuu ahay maandooriyaha culus ee marajawaanaha layidhaahdo afka afka soomaaligan lagu yidhaahdo muxuu ahay xashiishka taasi ayaa waxa ay keentay in dhallinyaro aada u fara badan iyo weliba rag kaloo aada u fara badan iyo dumarba in ay markaasi isticmaaleen xad aada u fara badan oo ah maandooriyaha maandooriyuhu wuxuu waddan ku dhaliyey dhibaato aada iyo aada u culus waxaynu arkaynaa in maandooriyaha ay muxuu ahayn ku dhalisay dhallinyaradu inaysan baqin isla markaasina ay qoryaha qaataan marka qofku maandooriyuhu u qaato wuxuu noqdaa mid snac ah oo is-ilaawa isla markaasna qofka kale ka soo horjeeda uusan u arag xataa bini aadam isagoo kale ah waxa uu qofku markaasi si fudud uu markaasi u galaa dembiye aada u fara badan dembiyaha faraha badan ee ka dhaca waddanka maanta waxaa sal u ah isticmaalka maandooriyaha haddaba maandooriyuhu waxa uu yahay cudur maanta waddanka iyaga ku fidaya ee loo baahan yahay in laga hortago
waxaad idinku neceb tihiin waxaad idinku neceb tihiin nabaalka hadalkiyo hadalkiyo masuumumar alla nabaalka hadalkiyo hadalkiyo masuumumar kadidinku necebtihiin kadidinku necebtihiin nabaalka hadalkiyo hadalkiyo naqouma marja nabaalka hadalkiyo hadalkiyo naqouma marja نحريك وحبكوا هاي ناويلاتك وينيك ناويلاتك وينيك بتهيجوا الصنقا بتهيجوا الصنقا ناويلاتك وينيك ناويلاتك وينيك بتهيجوا الصنقا 아이고 써놓고 니카라 이모데 이모데 니카라 이모데 이모데 ندى ندى ندى ندى ندى هوينا ما تخاني بيه قلنا عفكما قلنا النهي نعف أي عفكما نعفكما قلنا نهي نعف أي عفكما وليس على دعو وليس على دعو يلمسك كامرا அல்லனை நெப்பு காமரன் நோலை சோ கலதாவோ நோலை சோ கலதாவோ நெப்பு காமரன் அல்லனை நெப்பு காமரன் நிக்கலார் இம்மதே இம்மதே
haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu tcom mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu dt com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas
kugu naste nuur ashaqiy